inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqat lmowt caga yare saaxiibkeen yonis cali nuur oo mud ka badan soddon sannadood b b c laanta afka soomaaliga kasoo shaqaynayay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sideetankii laga soo bilaabo ilaa iyo afar sano ka hor oo markaasi uu ka galay benshon oo markaasi halkan usoo wareegay somalilan hargeysa oo la taliya u ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan cabdillahi faarax guri barwaaqo waxa uu hadda in yar ka hor inta inaan idaacadda soo gelin uu ii xaqiijiyey in allah u naxariistee weriye yonis cali nuur uu ku geeriyooday xalayto cisbitaal ku yaala magaalada london isagoo caafimaad halkaasi u tegay muddana yaraxan xanuunsanayay oo halkanba uu laba jeer cisbitaal galay magaalada hargeysa oo intii dambe uu ku noolaa laakiin imanka muddo bil ku dhow uu halkaasi uu tegay caafimaad london waa tahay axmedow muddaad soo wada shaqaynayseen rugcadaagaas dhintay yonis cali nuur allah u naxariistee marka bal haddaad si kooban nooga sheekaysid waxyaabihii aad ku taqaanay iyo taariikhdiisii dhanka saxaafadda yonis cali nuur dee caan bu ahaa oo idaacaddii radio muqdisho ayuu ka bilaabay shaqada wuxuu ahaa wariyaashii ugu caadasanayd ka bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo horaantii toddobaatanaadkii waxa ay iskuulada ahaayeenoo mar la wada qoray shaqada cawka allah yarxamu maxamed aadan xirsi teera isna allah yarxamu oo isna dhawaada geeriyooday bil ka hor waxaa kaloo kamid ah ragga kale ay iskuuladka ahaayeen ee mar la wada qoray radio muqdisho yonis waxaa kamid ahaa yonis la wada qoray aadan noox dhuulaa kamid ahaa maxamuud sheekh axmed dalmar baa kamid ahaa ragga kale soo wada shaqeyda saciid cali muuse kamid ahaa waxaa kamid ahaa rag fara badan anigu mar dambe dee dhowr sano kabacdi oo lix iyo toddobaatankii baan ku biiray markaasi dabadeetana isagoo weriyaha faallooyinka aada u qoray isaga iyo saciid faarax maxamuud iyo qoraan iyo cabdi diris ducaalo isna allah yarxamu dhintay marka ragga dee ugu caansan ayuu kamid aha markii dambe madax buu noqday oo macadkii culunta siyaasadda ayuu galay dabadeetana markii dambena wuxuu noqday agaasima ku-xigeenka soona ayuu noqday dabeetna isagoo agaasima ku-xigeenka soona ayuu dabeetana ka tegay oo b b c da uu helay waxaa kaloo b b c lagu xusuustaa isagoo barnaamijkii tababarka oo kale oo uu qeyb weyn ka qaatay hargeysa iyo muqdishoba ka socday markaasi aanu kaalin jirnay waxaa kaloo dee uu kamid ahaa ragga dee madaxda ka ah laanta afka soomaaliga oo mararka qaarkoodna isagu si haye uu ka ahaa marka madaxa laanta uu maqan yahay allah yarxamu yonis marka tacsi ayuu diraya wasiirka warfaafinta ee soomaaliya oo la taliya u ahaa imankana qoysaskiisii labadiisii xaas caasha oo joogta london iyo siraad oo iyaduna joogta hargeysa iyo caruurtiisii iyo guud ahaanba dadka soomaalida
cabdifatax inna lilah wa inna ilayhi raajicuun saaka warkaasi naxdinta le adigaaba igu horreeyey oo ii sheegay yonis cali nuur ilaahay ha u naxariisto dadkiisiina samar iyo imaan ilaahay ha ka siiye annaga waxaa isuukaayo horreysay sanadii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo lixdankii markaasi oo aanu ku wada jiray secondary-ga camuud oo markaasi secondary ahaan jirtay halkalaas ayuu runtii iga dambeeyey laba iyo toddobaatankii ayuu isagoo camuud ka baxay waktigaasi oo markaa shaqada qaranka marki uu galay loo qaatay wasaaraddii warfaafinta iyo radio muqdisho muqdisho waxa uu kamid ahaa dhowr qof oo markaasi reer camuud ahaa asal ahaan oo ay shaqadaasi idaacadda iyo wasaaradda warfaafintaba mar loo wada qaatay uu kamid ahaa axmed xasan cawke iyo maxamuud sheekh axmed dalmar iyo aadan nuux dhuule iyo cabdi idris ducaale intaasi oo reewar camuud wada ahaa waxaa loo qaatay idaacadda ay ka wada shaqayn jireen ayuu markaasi yoonisna uu kamid ahaa oo ku shan ahaa marka ilaa waktigaasi ayaanu marxuumka aanu isniqinay oo aanu aqoon isu lahayn saddex saddex sanadood aanu isna wada deganaynay markii dambetana waa markaasi idaacadda ayaanu kala baynay oo isaguna de xagga shaqada idaacadda ayuu galay aniguna meelo kale ayaan galay marka ilaa waktigaa dheer ayaanu cabdifataxa u isniqinay yonas cali nuur ilaahay u naxariist markii dambena b b c daad isugu timaadeenba oo adigiibaa dib igu soo laabtay dhanka saxaafadda ha markii dambeeto markii horeeto markaan b aan joogay barnaamijyahan u samayn jiray radio muqdisho laakiin markii dambe markii aniga b b c da lay qaatay kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetankii waxaan ugu tegay b b c da isagoo markaa jooga isagoo markaa contracgii ka dhammaanayo ayay ahayd markaas sagaal iyo sideetankii bilo kabacdi markaan joogay ayuu si loogu cusbanaysiiyo oo sanado kale dhowr sano oo kale heshiis ah loo siiyo b b c da u siiso waxay siisay wakti nafisa oo u kala dhexeeya waayo b b c da berigii hore shaqaalu berman ma ahaan jirin inta badan aniguba berman maan ahayn mar dambeeto unbaa bermanka iyo shaqaalaha joogtada anala ka dhigay markaasi wax loogu dhexaysiiyo muddo lix bilooda ayuu fasax qaatay oo uu uu tegey markaa dagaaladii sokeeyaa wadanka ka socday muug tegi karaynin halkan wuxuu qabtay dabeedna xagga etoobiya qalabkii buu sitay inuu barnaamijyana soo sameeyo muddo lix bilood ah ayay ahayd laakiin way la dheeraatay maadaama dagaaladu dalkaasi aada uga socdeen sanadii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii baa b b c da war soo gaaray anigoo maalin sabti ay tahay gabadhii madaxda ahaydna ay maalintaa shaqeynayso in yunis dhintay oo dagaaladii sokeeye dhinaca meel la yidhaahdo meel la yidhaahdo awbare uu ku geeriyooday oo halkaasi uu ku dhintay hase yeeshee warkaasi markii dambe uu beemo beemoobay anigoo shaqaynaya ayay gabadha weliba amar igu siisay florence ax inaan warkaasi baahiyo oo aan runtii sheegno markii dambe waxaa naloo soo sheegay inaan yunis uusan ku dhimanin halkaasi ee uu nool yahay marka masaaka marka ay sheegtay kii un baan dib u xusuusta waxaana tiri war ilaahu kan masaaka been ka dhig baan lahaa weliba runtii inuu geeriyooday ilaahay ha u naxariistee marka waktigaasi ayuu haddana dib ugu soo noqday kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii markii dambe anigu b b c da ka tegayna isagu waaba iga sii dambeeyey hase yeeshee inta uu shaqaynayo xanuun cabeerka ah ayaa marxuumka uu lahaa oo dhowr jeerna london uu dhakhtar u galay halka kan intaan wada joognay qudheeda hargeysa laba jeer ayuu dhakhtarka galay halkan markii dambena waxaa lagula taliyay inuu tago london oo caafimaad raacsado halkaas uu marxuumku xalay uu ku geeriyooday marka markay